assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu shaqooyinka farada badan iyo howlaha farada badan iyo tilmaamaha farada badan iyo soo jeedimaha badan aynu ku qaybsanno innaga oo ku wadaagayna waxyaalo fara badan oo laga yaabo bardahsoon iyo kuwa dedan iyo kuwa maaragtay daboolan intaba inay isugu jiraan waana xubinteennii haddii rabbi idmahayo aynu muddada dheer qaybsanaynay innaga oo halkan ku wadaagayna xubin murtiyeedeennaas dhinacyada badan u dhacda ee mar laga yaabo inay kaala hadasho hoos marna laga yaabo inay kaala hadasho kor marna laga yaabo inay kaala hadasho bidix iyo midig marna lagala yaabo inay kaala hadasho ee hortaada iyo dhinacaaga midigaba oo taasoo kolba tusaalayaal gooni ah iyo kuwa dadban iyo kuwa dahsoon iyo kuwa kala nooca intaba ku tusaysa taanan maantana kuweenaas ayay qayb ka tahay waxaa la yidhi oy tani ina leedahay haddii iiba idmo laba reer lanama galo horta sideeda marka reer la gelahayo waa laba qaab ayaa gelitaanka reeruhu noqdaa haddii lagu dhaho laba heer lalama soo galo waxaa weeye waxaa laga hadlayaa labo howlood oo soo gelitaanka cidda aan markaas wax shar ah wedin haddii lagu dhaho laba reer laguma galana waxaa lagu tusahayaa inaad heerkaa maagtay oo aad weerari rabto ama aad ku duuli rabto haddii lagu dhaho laba reer lalama galana ee wax kale ayay ku tusaysaa iyadana oo waxaa weeye dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaan ayay labadaasna kaaga digayaan marka afkeenna hooyo lalama iyo lama lalama haddii lagu dhaho xagga maarata gungaadhka erayada afka hooyo lalama intaa hadday israacaan oo ga'na ay sii raacdo waa hawl gooni ah hadday si kale isu raacaanoo lama galo hadday ku dhahaanna iyaduna waa dhacdo kale oo goonideeda intaasoo qaab ayuu afkeenna hooyo u qaybsamahaya waxaan u baahan yahay in la barto la fahmo lana garto habka uu u dhaco iyo siyaalaha wanaagsan ee loo wadi karo taas ayaa waxay tahay midda afkeenna hooyo uu ku kobci karo ama uu ku kori karo ee xubinteenna murtida maantuna waa mid iyaduna saasoo kale ka sheekaynaysa taana waxay leedahay marka waxaa la yidhi laba reero lalama galo labo reero lalama galo ayay ku leedahay maxay tahay labada aan reeraha lala gelin waxaa weeye can buuxa iyo caadh buuxa midna reer lalama galo can buuxa iyo caadh buuxa midna reer lalama galo ayaa lagu yidhi can buuxa waxaa weeye waa inaad qof cunaa a tahay oo wax uu dembi siiyo oo noqo iyo raashin unuu cuno adu caloolafil ruux ah oo calooshiisa keli a usoo qalaabtegey oo wuxuu cuna keli a raadinhaya adoo ah heeraha ha soo gelin baa lagu yidhi lalama soo gale dabeecaddaas biniaadanku ma jeclo heeruhuna kama aqbalhayaan baa lagu yidhi taas waa can buuxa looma baahno heer hala gelin oo can buuxa heerka hala soo gelin in lagu dharjiyo un adaad rabto cidaha keli usoo doonatay taa iyadaa cidaha soo aadin baa lagu yidhi bannaanka ka joog waa midda labaad caar buuxa haddii unaad rabto inaad islaantaa guursato oo taa kale guursato oo taa guursato sirto qooroo geel lagu sii daaya inaad heeraha ku dhex noqoto haddaad rabtaan adeer iyadana heeruhu ma ogole taa la soo gelin baa lagu yidhi saas darteed bay xubintan waxay ku leedahay laba reer lalama galo can buuxa iyo caar buuxa midna reer lalama galo labadaasba soomaalida hore dee horey u diiday waadna aragtaayo xubinta murtida maanta ayaa inoo sharaxaysa mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteena murtida maanta ciidamkii e b waxaa la yidhi qadowgu geedku ka baxo wuu qallajiyaa isna kama hadhoo wuu la qallalaa